إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قسو جني تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جني بقول لباطن إيا أفر ونوغا باللابان إيا آيات دا فرطن إيا كبادة من سورة الروم قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد فسادك ومقضي في البر dhulkiyu ka muuqday iyo walbaxri badii bimaa kii sababtiisuuna uga muuqday ka sabad ay shaqaysatay eydinaasi dadka gacmahooda liyudiiqahum ilaah inuu dhadhansiiyo darteeduna u muuqday bacda aladii dembi gabalkiis camiluu dadku ay sameeyeen lacallahum yarjicuuna likey yarjicuuna si ay u soo laabtaan oo ay xumaanta uga laabtaan oo ilaahooda ugu laabtaan sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhedhansiinayaa dhibaatada iyo cadaabka qul dhe nabiga subanow siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sideeba kaana u ahaatay fanduruu fiiriya kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qablu ay min qablikum idinka idinka horreeyey kaana akharuhum dadkaas badankoodu waxay ahaayeen mushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeela allah subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warramayaa dhibaatooyinka adduunka ka dhaca sababka ay u dhacaan iyo xikamka ilaahay uu kaleeyay subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinka adduunka ka dhaca abaaraha colaadaha fakriga dhibaatooyinka waaweyn ee caamka masaa'ibka caamka ee dhaca marka abaartu dhacaydo marka inta colaadu dhacdo dadku islaynayaan waxa weeyaan masaa'ibkaas maxaa keena ilaahayse xikmadda uu ka leeyahay maxay tahay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dahara alfasaadu fasaadkii waa muuqday filbari dhulkiiyuu ka muuqday iyo walbaxri badii maxaa loola jeedaa fasaadka dhulka waxa ugu horeeya loola jeedaa waxay tahay waa muuqday inqiaacu lmaar can ilbar yucaqibuhu lqax waxa weeyaan waa roobki inuu go-o oo abaaro ay dhacaan taasaa loola jeeda fasaadka abaaro inay dhacaan oo dhulka abaaro ay ka dhacaan abaaro isdaba joog ah waa kaasaa fasaadkii dhulka waa muuqday maxaa loola jeedaa fasaadkii dhulka baddana waxaa loola jeedaa laba macnoba salafku waa ku fasireen waxa weeyaan abaartu markay biriga ka dhacdo ee xooluhu ay baaba'ayaan xayawaankii badda ku noolaa laftarkiisu waa dhibtoona indhaha ka dhaca markuu roob waayo waxa weeyaan oo biyahan roobka ahoo badda ku dulda-ayaa wax weynay tarayaan xayawaanka badda ku noolna waxbay taran indhaha ka wada dhacaya waa wada indhabeelaya xayawaankii marka kaasaa ka mid aba fasaadka alimaam mujaahid ardagii cabdulaahi ibnu cabbaas ardagii cabdullaahi ibnu cabbaas mujaahid ibnu jabr a'imada selafku ay dhihi jireen idaa jaaaka tafsiiru can ilmujaahid fa xasbuk haddii uu mujaahid kaaga yimaado waxa weeyaan tafsiir waa kugu filan yahay aayaddaas macnaheedu waa haydaa wuxuu kaaga filan yahay inaad tafsiirkaas macno kale aayaddaas u raadido wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa wuxuu yidhi fasaadu lbari dhulka fasaadkiisa waxaa loola jeedaa qatlu bnu aadam waa dadka in la laayo saasaa la yidhaahdaa mar haddaad aragto dhul dadkii lagu dilayo dulmi dadkii aan dilka mudnayn ayaa laga hadlaa dadkii dilka mudnaa laga hadli maa mu'miniintii iyo gaalada ciddii aan dilkoodu bannaanayn oo sida waxa weeye kuwa mucaahadiinta ah iyo musta'minka iyo waxa weeye dimiga saddexdaasaan gaaladaas dilkoodu bannaanayn dimi waxaa la yidhahdaa gaalka muslimiinta la nool oo canshuurta laga qaado oo muslimiinta dowladooda ku hoos noolaa la yidhahda dimi mucaahadna waxaa la yidhahdaa dowlad oo gaalaho meel deganoo dowladda muslimku heshiis la gashay musta'minna waxaa la yidhaahdaa hal gaal oo dowlad gaalaho xarbiya ka dhashay laakiin qof muslimiinta ka miduu ammaan geliyo waddanka muslimiinta keenay saddexdaasa gaalada aan in la dila bannaanayn qofka dilaana jannada carabteeda ma helo inuu gala iska daaye marka dadkii dilkoodu uusan bannaanayn oo ah gaalada saddexdaas aan sheegnay iyo dadkii mu'miniinta ahaa laynta la laayo taasaa la yidhahdaa fasaad fil ardi oo biriga ka dhaca maxaa loola jeedaa badda fasaadkeedana wuxuu yidhi wa fasaadulbar akhdu safiinati qasba waa in maraakiibta la dhaco oo badda dhexdeeda lagu isbaaraysto taasaa la yidhahdaa fasaadka baddana taasaa la yidhahdaa marka labadii maanta ma haynaa baladaan soomaaliya joogno yaa u malay maa sharax dheer in caawa iiga baahanta taa qof walba waa dareemaa dhulkana gobol iyo tuulo iyo tilaab la qaado oo aan dadka dulmi lagu dilayno waa yarta ma jirto malihiin alxamdulilah meelo nabadu waa jiraan laakiin way yar tahay mel kasta waxa weeyaan qof muumin ah oo waxa weeyaan tukanayo laa ilaaha ila allaahu leh ayaa dhiiggiisu qubanaya ama qabiil ha loo dilo ama dan kale ha loo dilo ama siyaasad ha loo dilo waxa weeyaan oon wax dembiyaho loo aaneeyey lagu cadday karin maxkamadna inta la soo taagay aan kitaab alle lagu xukumin baddiina hadda waaba u jeedaan waddan waxa weeyaan inta la hareereeyey oo burcadbadeed soo baxeen mufsidiin fil ardi ah ayaa waxa weeyaan wuxuu noqday meel bahalla galeen ah markaasaa saddex fasaadoo kala daranu ka dhacay dhulkii oo noqday dhul bahalla galeen ah oo ay ku soo dhiiro waayeen maraakiibtii dalkan wax u siday ee ama ganacsi siday ama dan u dadkan u waday ee dadkii halkan joogay ay go-doon noqdeen fasaad labaad kufaartii oo cadowga allah oo awalba waxa weeyaan muslim cadowgiis ahayd inay inta sabab uga dhigtaan badda soomaaliya o dhan la wareegaan oo ay inta maraakiib soo dhigtaan ay ku cayaarsiiyaan burcadda ay yidhahdaan burcaddaan la dagaalamaynaa si ay u gurtaan nimcada ummaddan ee baddan waxa weeyaan aan dadka lahayn ay u gurtaan khayraadkeeda waa kartaa burcaddana ay ula cayaaraan meelahoodaas so uma jeedid iyo burcaddii oo awalba hanti xalaal hadde xaaraan lagu kasbay waxa weeyaan waxay yidhaahdeen soomaali hal booliyuhu nilid xaraana ma dhasho haddee waxa weeye nin awalba mujrim ahayoo mooryaan ahayoo inta badda tegey weligiis waxaan asaga iyo awowgiis midna araba lacaga soo qaatay muxuu ku qabana markuu keeno ma masaajiduu ku dhisayaa may waa zine iyo qambo weligeed meelaysan gaarin soomaaliya inay ka gaarto qambada iyo zinadu saddexdaas oo isdaba joog ahaa ka dhacday baddiina yaa gaala inay wada qabsatay baddii oo waxa weeyaan uu waxa u soo jiidoo sababka uga dhigana ay yihiin mujrimiintaas oo burcadbadeedda ah ay yihiin waxa weeyaan kuwii badihii ladiyo go-doon ah oo dhulkii maraakiibtii ganacsigu aysan soo mari karin oy ku dhigtoodeen iyo waxa weeyaan lacagtii badda looga soo qaatay isbaarada oo zinada iyo qamrada dalka soomaaliya lagula faafiyo so uma jeedid marka fasaad fil ardi badda iyo birigaba fasaada ka dhacay marka qur-aanku wuxuu ku tilmaamay fasaad marka sida mujaahid uu ku fasiray doomaha la dhaco iyo maraakiibta la dhaco la biliqaysto waa fasaad fil ard ka waran haddaad markaas kadib weydidoo tiraado shiikh fasaadkaas waxa aan ka soo shaqaystay xalaal ma iihi fasaad aan ka soo shaqeeyey xalaal ma iihi ya mardaad ogaato inay fasaad tahay aayad qur-aanna ay ku fasireen taabiciyaalkii waxaan isleeyahay su-aal way ka dhantahay alxamdu lilah marka fasaadku waa saas dahara alfasaadu fasaadkii waa muuqday fi lbari dhulkii waa uu ka muuqday qara yidhaahdeen waa mujaahidiin haaulaai maa yastaxiyuun wallaahi yuusan xishood yar xata lahayn kuwa yidhi burcadbadeedda waa mujaahidiin ha burcadbadeedda waa mujaahidiina yidhah waa hadde shayaadiin aan agarkooda tukan oo zinada iyo qamrada faafiya hadday qabtaan markabka nucleid yuhuud u sida wallahi lacagay ka qadeen waa sii daynaya ma mujaahidiina kuwaas inaa lilaahi wa inaa ilayh ma ogtahay idaa lam tastaxi fasnac maa shita qofku hadduusan xishoonayn xishood laawo yahay wuxuu rabu ku hadlaya yaa maraakiibta kufaarta u raran ee hubka u sida inta qabtaanoo lacag ka qaataan ay sii daaya ma ujeedaa hadduu kacbada albaabkeeda sidaan inta qabtaanoo lacag ka qaataan ay sii daynaya ma kala jecla oo iskugu mid waxay ugu kala duwan tahay male laba markaba u kala duwan ma jirto soo ma jeeda ma kuwaasa ah acuudu bilaahi ilaa qofku hadduusan xishoonayn moogtahay wuxuu doono iskaga hadlaya wuxuu doono iskaga hadlaya marka in allaha laa yamuru bilfaxshaa ilaahay weyna ma amro faxshaaga fasaad ilaahay ma amrin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ilaahay ma amro fasaad waana fasaad qur-aankay salafku ku fasireen inay tahay maraakiibtan qabsanaa fasaad inay tahay marka alla amray ha isku dhih dahara alfasaadu fasaadkii waa muuqday filbari dhulkuu ka muuqday walbaxri badduu ka muuqday bimaa kii sababtiisuna ku muuqday kasabar ay shaqaysteen aydi nnaas dadka gacmahooda maxaa marka taas waxaan garannay marka fasaadkii macnihiisii kow ama dhulka ha ahaado ama badda ha ahaado labo maxaa fasaadka keena oo abaaraha iyo colaadaha oo dadka la layna maxaa cuquubadan keenay bimaa kasabad aydi nnaas dadku dunuub ay shaqaysteen ilahay dadka ma dulmi dunuub ay dadku shaqaysteen ayaa loogu salliday burcadbadeedba loogu salliday waxa weye naxariislaawayaalka dilaya loogu salliday abaaraha isdabajooga waa dunuub dadku shaqaysta ilaah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi liyudiiqahum ilaah inuu dhadhansiiyo darteed ayuu u muuqday liyudiiqahum dadka inuu dhadhansiiyo bacda aladii dembigii gabalkiis camiluu ay shaqaysteen ma ahan wixii dadku wada shaqaysteen oo dhan waa dunuubtay shaqaysteen bacdi ka mid a inuu ilaahay dhadhansiiyo maxaa loo dhabansiinaa ilaahay raxmadiisay ka mid tahay liyarjicuun lacallahum yarjicuuna lika yarjicuun lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo laabtaanoo toobad keenaan ilaah subxaana wa tacaala markaas uu cuquubooyinka tusayo xikmaddu kaleya waxay tahay dadku inay waansamaan oo ay inta goorgoor tahay maanta adduunka ay joogaan ay toobad keenaan ilaa markaasaa toobaddu anfacayda laakiin haddii gambaleelku kugu yeerood aakhira tagto khalaas waa cadaabka iyo halaagga gal marka raxmad ilaahayay ka mid tahay oo dhinac xikma ku jirta xikmo weynaa ku jirta abaaraha colaadda aad u jeedo oo dadka dunuubta markay galaan lagu qabanayo xikmo weynu ilaahayaa ku jirta dad badan inay wax fahmaan oo toobad keenaan marka idan dawadii maxay tahay cudurkii waa haynaahe waa toobad toobadda maxaa la qof walba adiga qof walbo ehelkaaga carruurtaada qof walbo cidda wax kaa dhegaysanaysa laakiin haddaad qof walba inta qumanihiisa qoorta ugu jiro aad waxa weeyaan uu yidhaha ummaddu qayr ma leh oo uu ummadda un ka sheekeeyo asna uusan dib isku fiirayn waxay tusayda qofka dadka ugu liito asagu inuu yahay hayla nabiga sala allahu calay wasalam man qaala halaka annaasu fahuwa ahlakuhum wuxuu yidhi qofka yidhaha dadkan waa halaagsan waa dhammaatay qofka ugu halaaga badan waa asaga garo mar hadday warkaaguba yahay dadku waa u dhammaatay dadkaanu qayr ma rabaan dadkaan iska fadhiyaan maxaad mooday diinka ay dhegaysan inay ku dhaqmaayaan yaa kuu sheegay inaysan ku dhaqmayn had ummadda aduu wax weeyaan balaayada ugu yaboohe ha kan ugu liita kolliba un adiga marka marka ummadda lama yidhaahdo qayr male ummadda waxaan kow naftaada a laga bilaabo horta bal naftaada fiir adugu yaa ummadda qayr u rajee balaayadu waa adiga marba haddaad ummaddii oo dhan halaag u arkaydo qul le nabiga subanow siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda war dhulka ku socda fanduruu fiiriya kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu ladiina dadkii ciribtooda min qabl ay min qablikum idinka horreeyey ha iska noolaanine dhulka ku socda maskaxdiinna ka shaqaysiiya akhbaarta dhegaysta qur-aanka dhegaysta waxaad fiiridaan siday noqotay dadkii dariiqan mari jiray dadkii dadka lay jiray dadkii dadka iska gumaagi jiray ee gacanku dhiiglayaalka ahaa dadkii isbaarooyinku u ooli jireen dadkii ka shaqay jiray qabyaaladda dadkii xumaanta ka shaqay jiray halkay ku dambeeyey la iskagama socdo dariiq mugdi ah waxaa la dhaha dariiqa horta yaa qaaday way isweydiiye dadkii dariiqaan mari jiray halkay ku dambeeyey ilah wuxuu leey war fiiriya yaa kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu ladiina min qabl mideeda kale war dadkii shirkiga ka shaqay jiray halkay ku dambeeyey ilah wuxuu yidhi kaana akaruhum dadkaas badankooda ee la halaago idinka horreeyey waxay ahaayeen mushrikiin kuwa ilahay u shariig yeelay marka haddaad dariiqii martaan maxaad sugaydaan waxaad sugaydaan waxay iyagu muteen xaafid ibnu kaiir wuxuu ka soo raray abulcaaliya waa taabicii inuu yidhi maxaa loola jeedaa fasaad fi lardi macno ballaaran da macno koobanaan ku fasirnay oo soo khulaasayn ah laakiin macno ballaaran ayuu keenay xaafidku oo aad u qaali ah wuxuu yidhi man casa allaaha fi lardi faqad afsada fi lardi qofkii ilaahay dhulka ku caasiyaa waxa weyn qofkaasaa dhulka fasahaadiye daad fasaad fil ardi maqasho kaliya ma ahan dadkoo la dilo kaliya ma ahan markabka la isbaaraysto taas macna koobanay ahayd laakiin qof kasta oo dhulkan ilaahay ku caasiya dhulkaas qofkaasa fasahaadiye kan shirkiga ka shaqaynaya ugu fasaad badan kan dhiigga muslimka ka shaqaynaya ku xiga kan zinada iyo qamrada labaa ku xiga waxa weeyaan qof kasta oo macaasi dhulka ku sameeya waxa weeyaan waa fasaad fil ardi saas weeyu maxaa yeelay wuxuu yidhi lianna salaaxa alardi wasamaa bidaaca cirka inuu hagaago dhulkuna uu hagaago waa daacada ilaah markii waxa weeyaan dhulka ilaahay lagu adeeco cirka barakaadu yeelana roobu soo dayna barakale dhulkuna barakaadu soo saara markii dhulka ilaahay lagu caasiyana cirkana barakadaa ka tegeda dhulkana barakadaa ka tegeda fasaadku saasuu ku imaanaya saasuu ku imaanaa marka wuxuu yidhi saas daraaddeed xafid ibnu kaiir xadiidka waxaa ku soo arooray abu daawuud xadiidka waxa weeyaan kolliba imaam axmedna waa wariyey musnadkiisa nasaa-ina sunankuu ku wariyey min xadiid abi hurayra muxaqiqa oo daaru dayba weeye dabcadaanuye oo waxa weeyaan sami ibnu maxamed asalaama wuxuu yidhi abu daawuudka kuma arag xadiidka laakiin labadaas kitaab oo kale ku suganya marka wuxuu yidhi xadiidkaa ku soo arooray waan xadiid saabit ahe inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laxadun yuqaamu fi lardi axabu ilaa ahlihaa min an yumdaruu arbaciina sabaaxan hal xad oo dhulka korkiisa lagu fuliyo hal xad waxa weeyaan qofaad waxaday gacanta kow laga siiyey isbaaruu dhigtay lugya gacana laga jaray waa sinaystay boqol jeedala lagu dhiftay guur horu soo maray waa sinaystay dhagaxa nafta looga jaray hal xad qofuu yidhi zaanigaa tahay markaasa siddeetan jeeda lagu dhiftay xad waa kaasaa qofkii qof yidha zaanigaa tahay waa in siddeetan jeeda lagu dhiftay soo ma jeedin xuduuddaas mid ka mid a in dhulka lagu oofiyo nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxay dadku ka jecel yihiin oo uga qayr badan afartan maalmood in roob u da-ayo afartan maalmood roob socda hal xadaa ka qayr badan hal xadaa ka qayr badan markaasuu sii sharaxay wuxuu yidhi sababku waxay tahay xaafid ibnu kaiir marka xuduudda ilaahay la oofiyo oo qof walba dembigu galay la marsiiyo haddii aan hadda la yidhaahdo waxa weeyaan qofkii tuugahoo la arko hala dilo tuugadu ku yaraama wallahisan ku yaraah maxaa yeele diin alle maha mar haddaysan diin all ahayn ilaahay ma barakaynayo laakiin haddii la yidhahdo kitaabka alla ha la marsiiyo khalaas waa yaraane marka waa noocaas haddii la yidhahdo zinada qofkii lagu arko madaxa kawa laga siiyo zinadu waa soce ku yaraama maxaa yeele diinka allaysan ahayn ilaahay barakayma marka xukunkaas marka waxay tahay marka xuduudda alle la oofiyo dadka intooda badana xumaanta ka jooga maa dadko dhan inay ka joogayaan haddii xuduudda xataa la oofiyo dad xumaan samayna waa la arkaa wey laakiin agarka waa ka joogaya markay agarku ka joogaan macaasidii iyo xumaantii barakadii dhulka imaanay barakadii cirkuna imaan fiir laakiin roob hadduu doo ilaahayna barakada ka qaado marna waxay noqoneen roobku waa da-a isagaa wa halaaga ilaa baraka ma leh dhulkuna wax soo saari ma marna abaara waanta ku dhifatay baabi'ina marna marna rooba dadka iyo daada baabi'ina marna abaartaa baabi'ina haddaan xadka la oofi barakadii ay la maqan barakadii ayaa maqan marka wuxuu yidhi macnaheeda xadku wuxuu roobka uga qayb badnaaday marka la oofiya dadkiyaa xumaanta ka joogaa markaasaa barakaadkii samada iyo kedhulku imaana welidaa sidaas daraaddeed xadiiska saxiixa waxaa ku sugan nabiyullaahi ciisa aakhiru zamaanka markuu soo dego oo uu shareecada nebi moxamed wax ku xukumo sala allahu calayh wasalam oo uu doofaarka laayo oo wada dilo oo saliibka ay kirishtanku caabudaan naman nimanka masiixiyiinta isku sheegaa uu jejediyo oo uu jisya diido ilaa haddeer waxaan u bannaan muslimiinta gaalada inay yidhahdaan saddex waxa weeyaan islaama hadday diidaan jisya bixiya hadday diidaan dagaal saddexdaasaa bannaan sida xadiis saxi muslim laakiin nabi ciise markuu yimaado jisyadu meeshay ka bixi wakhtigaasay ku eg nabigu wuxuu yidhi isagu waxaan islaamnimo ahaynu ma ogola ima sayf oo ima islaam uu leeyay nabi ciise markuu soo dego diinta nabi maxamed war ku socdaa ee maahan diin cusub xataa injiishiisa hore kuma soconaayo qur-aankan iyo sunnadaanu ku soconaayo wuxuu yidhi markuu soo dego oo uu kitaabkan alle wax ku xukumo markaas ilaahay wuu halaagayaa dajaal iyo dadka la socda yajuuj iyo waa majuuj markay dhammaadaan oo nabi ciise iyo muminiinta la socotaa soo haraan waxaa la leeyahay dhulkoy soo saar barakadaada akhrijii barakaatiki aa la leeyahay soo saar dhulka barakadaada markaasay barakada soo saareen markay soo saarto nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mir yar oo rumaanka hadda ah oo qof afka geliyo hadha waxay noqoe jamaaco dhan inta cunaan inay ka dhergaan qolofkeedana ay inta meel ku dhistaan ay harsadaan waa mir rumaan barakada fiiri meeshay gaareen halkaasay barakadu gaareen hal keligeeda oo maanta ay dhacdo waxa weyn hal qof inaysan ku filnayn geela gobolkood geeli waxa weyn shanta qof ku filna hadda hal kuma filna sida barakada looga qaado hasha cadeeda hal qofaa dhammaysa fuuq eber xayl ilaahay barakadii ka siibay soo ma jeedid waagaas waxaa la gaarayaa u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalama hasha keligeedaa irmaan jamaaco dhan inay ku filnaato keligeedu inay ku filnaato ayaa la gaaraya wuxuu yidhi xaafidku wamaa daaka ilaa bibarakati tanfiidi shariicati rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam waxaasoo dhan wax kale maahan ilaa barakada shareecada nebi maxamed oo la fuliyey maahan wax kale maahan qayrkaas waxaa lagu helayaa waa shareecada shareecada nebi maxamed oo la fuliyey markaasuu yidhi fakulamaa uqiima alcadlu kaurat albarakaat mar kasta oo la fuliyo cadaaladda cadli kalena ma jiro ilaa shareecada maahane waxaa badanaya barakaadka iyo khayraadka sidaas daraaddeeda xadiiska saxiixa waxaa ku sugan uu yidhi xaafidku nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiska bukhaari ku sugan yahay ina alfaajir idaa maata tastariixu minhu alcibaad waalbilaad waashajar wadawaab qofka faajirka oo macaasida ka shaqay jiray shirkiga ka shaqay jiray dadka muslimka dili jiray zinada ka shaqay jiray daroogada ka shaqay jiray qofkaas markuu dhinto waxaa ka raaxaysa addoommada magaalooyinka geedaha xataa xayawaanka duurka ku nool maxaa yeelay xayawaanka duurka ku nool abaaraa ku dhacayday markuu noola qofkan idan marka fasaad fi lardi waa maxay waa macaasi dhulka in lagu sameeyo maxaana ah islaaxa dhulka ah ilaah in lagu caabudo sidaasaa islaaxii ah wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxaa dhacdayuu yidhi waqtigii ziyaad ibnu ziyaad waxaa nin soo helay kiishad oo ay ku jiro qamardi halka miruhu uu la egyahay lafta timirta lafta timirta iyo qamardiga maantaan haysanaas intay la kala egyihin sooma arag korka waxaa uga qoran haadaa nabata fii zamaanin kaana yucmalu fiihi bilcadli badarkaanu wuxuu baxay wakti dhulka looga shaqayn jiray cadaaladda oo kitaab alle wax lagu xukumaayo aasaas korka uga qoran marka marka ilaahay dhulka lagu caabudo markaasay miruhu waa weynaanayaan oo waxa weeyaan xooluhu dararayaan oo cirku roobka soo daadina oo dhulku barakaadka soo saara sidaas weeyaan qaala tacaalaa fa aqim toosi wejhaka wejigaaga toosi liddiini liajli diini diinta daraaddeed u toosi diinka alqayimi ee toosan min qabli an ya'tiya intuusan imaan yowmun maalin maalinkaasoo laa maradda celin lahu maalinka aysan u sugnaanin minallaahi alle xaggiisana aysan uga sugnaanin yowma-idin maalinkaas qiyaamaha yasaddacuuna dadku waa kala dilaacayaano waa kala tegayaan man kafara qofkii kufriya fa calayhi korkiisuu ahaaday kufruhu gaalnimadiisa waman camila qofkii sameeya saalixan camalan saalixan camal wanaagsan falianfusihim nafafyaalkooda ay yamhaduuna u goglaayaan qabriga iyo qiyaamaha liyejziya ilaah inuu abaal mariyo daraaddeeday dadku u kala tegayaan alladiina dadka inuu abaal mariyo aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan min fadlihi fadligiisa inuu ku abaalmariyo innahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ilaah gaal ma jecla allah subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa amrayaa inay daacadiisa ku toosnaadaan ma ahan sida dawacadii baa la dhuga marna ilaahay waa ogolahay waa caabudaah xoogaa dan adduuniya markay diintaisu hor yimaadaan waa adduunyada marka xoogaa nafta ay cabsato waa adduunyada waxa wey intaas waa baaladhuga diinka saxda ma diinta saxdaa waxay tahay waa inaad toosnaato fi saraa wadara xaaladda farxadda leh iyo xaaladda dhibaatada leh inaad diinka ku toosnaato ood ku sugnaato haddii la rabo ha lagu googooyo cadba mar ha ku go haddaad rabtana gaajo ugu dhex dhimo laakiin diinku inuusan gorgortan kaa lahayn agtaada wey diinku waa inuusan gorgortan lahayn ood asaga mar walba ku sugantaa waxa gorgortan kale waa adduunyada adduunyada wey taas wey diinka saxda maahane waxa weeyaan diinkan hadday isagii adduunyada iswaafaqaanna waa sidaan rabay haddii xoogaa waxa weyan adduunyada isagu iska hor yimaadaan adduunyadan aan wataa taas inaysan sawaab hayn adba waa dareemi kartaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa aqim toosi wejhaka wejigaaga liddiini diinta u toosi macnaha diinta ku toosnow mar walba daacada ilaahay ku toosnow wax kastoo alla ku amray waa inaad diyaar u tahay samaynteeda wax kastoo alla kaa reebay waa inaad ka hartaa oo diyaar u tahay inaad ka harta diyaar waa inaad u tahay min qabli an yatiya intuusan imaan ka hor diintaas wejigaaga ku toosi min qabli an yatiya intuusan imaan yowmun maalin maalinkaasoo laa maradda celin lahu maalinka aysan u sugnaanin min allahi alle xaggiisa uga sugnaanin intuusan imaan maalin aan alle xaggiisa laga celin waa yowm qiyaama alle xaggiisa haddaan laga celin hadda cid kaloo celi kartaa mama jirto cid kaloo celi kartaa ma jirto allaa celi kara alle xaggiisana laga celinma alla waaba keenaab marka intaan maalinkaasu imaan maalinkaasu hadduu yimaado toobad laga aqbali ma wax alla wixii aad dayacday oo diina dib kama sixi kartid maalinkaas marka intaan maalinkaasu imaan diinta ku toosnow ilah wuxuu idhi subxaana yowma-idin maalinkaas qiyaamaha yasaddacuuna dadku waa kala dilaacayaan waa kala tegayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir wey fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir yasaddacuuna macnaha yatafaraquuna wey waa kala tegayaan dadku dadku labadaanay noqonayaan man kafara qofkii kufriya fa calayhi dushiisu ahday kufrigu gaaloobidiisa macnaheeda waa maxay kufrigiisu isagoo dhibaa cid kale ku dhibima naftiisuu ku dhibaa cuquubada ka dhalataa asaga unbay dhibaydaa waman camila qofkii sameeya saalixan camal wanaagsan falianfusihim dadkaasu anfusihim mantee loo celina manaheeda macnaheeda ilaa dadka camalka saalixa samaynaha tiro badane man qof kastoo camila sameeya saalixan camal wanaagsan falianfusihim nafafyaalkooda yamhaduuna u goglayaan waxay waa u goglayaan waa maxe waxa weeyaan gogash makaanada makaanu jiifyaalka jannaday u goglayaan qubuurahooday u goglayaan idan qofka marka daacada ilaahay samaynaa ee tawxiidka ka shaqayna ee salaada ka shaqayna ee sadaqada la baxa qabrigiisiyuu gogol dhiganaya qofkaas qabrigiisiyuu ka shaqayna qofkaas oo uu goglanaya oo qodaxda ka xaaranaya qiyaamihiyuu goglanaya marka waa qof naftiisa gogol u dhigaya ilaahay wax uma qaban nabi wax uma qaban qof kale wax uma qaban naftiisu wax u qabsaday qofkaas isagaa qabrigiisii goglanaya idan marka qabrigaaga maanta qodaxda ka xaaro qodaxda ka xaaro liyejziya waxaa lagu tacalujinaya saddacuuna maxay dadku u qaybsamayaan liyejziya ilaah inuu abaal mariyo aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan min fadlihi fadligiisa inuu ku abaal mariyo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala gaalada markuu ku hadlaayo fiiri cadligii ku hadla markii uu ka hadlaaya muminiintana ixsaan fiiri gaalada markuu ka hadlaya wuxuu yidhi man kafara facalih kufr qofkii gaalooba gaalnimadiis dushiisa wey ayadiga lagu abaalmarima wa loogu darima waxba loogu darima laakiin muminiinta marka la abaalmarina intay sameeyaan lagu abaalmarima ixsaan wey gaalada ilahay wuxuu kula dhaqmaa iyo dadka uu naarta gelinaya cadli intay sameeyeen ku abaalmarina bal fiiri ilahay fadligeed laakiin muminiinta ilaahay weynaa fadli wax cadli kaliya maaha wuxuu ugu dara ixsaan oo waxa weeyaan hal daaca hadday sameeyeen alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin ilaa acafin kaiir halkii xasano ugu yaraan tobanuu ku abaalmarina qaar toddoba boqoluu ku abaalmarina qaarna waa uga sii badina marka waxa weeyaan qofka xumaanta uu sameeyo ilaahay cadliyu kula dhaqma intiiu ku abaalmarina hadduu qofku gaal yahay hadduu muslim yahayna labu mid noqona inuu cadli ku abaalmariyo oo dembigiisa loo cadaabo iyo inuu iskaba cafiyo marnaba waxaan jirin ilaah qofka dembi uusan shaqaysan cadaab ku gelinma cadaab uusan shaqaysan siima ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa ay ka mid tahay laakiin qofka wanaagga sameeyey cadli kaliya maaha cadli waa looga badina ixsaana ilahay kula dhaqma markaasuu ilahay yidhi liyejziya ilaah inuu abaal mariyo aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan min fadli fadligiisa inuu ku abaal mariyo oo waxa weyn halkii xasano toban laab toddoba boqol qaara loo laalaaba ilaahay wuxuu yidhi subxaana innahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada macnaheedu waa maxay ilaahay hadduusan jeclayn waa necebya cari alla ku dhacday soo maaha marka adugu ha noqon gaaladii alla nebcaa ilaahayna gaalada ma jecla gaalada ha jeclaaneen marka hadaad muuminta qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto ayuu ka mid ahaaday an yursila inuu soo diro alriyaaxa dabaylaha mubashiraatin xaale ay yihiin kuwii bishaaraynaa iyo waliyudiiqakum alle inuu idin dhadhansiiyo daraaddeed min raxmatii naxariistiisa wax ka mid ah iyo walitajriya alfulku doomihii inay socdaan biamri ilaahay amarkiisa ay ku socdaan iyo walitabtaquu inaad dalabtaan min fadli ilaahay deeqiisa wax ka mid ah iyo walacalakum tashkuruuna walikay tashkuruuna inaad ilaahay ku shukridaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waan dirnay min qablika adiga hortaa xaalo ay ahaadeen rusulan rusulan dirnay ilaa qowmihim qoomkoodiyaan u dirnay fa jaa-uu rusushii waxay ula yimaadeen hum qoomka bilbayinaati mucjisooyin cadcad qaala tacala ilaah wuxuu yidhi fantaqamnaa ey fakadabuu rusushiiyay beeniyeen fantaqamnaa markaasaan ka aarsannay min aladiina kuwii ajramuu dembaabay wa kaana xaqan waajib ayuu ku ahaaday calaynaa korkeenna nasrulmuminiina muminiinta in loo gargaaro allah subxaanahu wa tacaala aayadahanna wuxuu ku sabarsiinaa nabigiisa suuban iyo dadka raaco muminiinta nabigii sal allahu calayh wasalam xaqii wuu cadeey wuu u caddeey ummaddii akaru naasna waa diideen inay qaataan iska daaya dicaayaday ku bedeleen inay yidhahdaan waa saaxir inay yidhahdaan waa shaacir inay yidhahdaan waa majnuun inay yidhahdaan waa kadaab inay yidhahdaan waa muftari ayay ku bedeleen ilaahi weyne subxaana wa tacaala marka nabigiisu u sabarsiina wuxuu leeyahay dariiqan waxa weeyaan aad martay waxa weyan waa lagaaga horreeyey waa lagaaga horreeyey walaalaha kaa horreeyo rususha ah waxa weeyaan sidaas aad adigu xujooyin cadcad ula timid ay ula yimaadeen sida laguu beeniyeyna waa loo beeni jira soo ma jeedin marka haddii lagu beeniyo macnaheeda ma ahan inaadan xaq cad la imaan macnaheedu maaha ma ahan ee xaqiyo cad ayaa dadku diidi karaa ilaa dadka khayrlaawayaala u badan waxaase ilaahay ka hor noogu baraarujiyey naxariistiisa ilah wuxuu ihi subxaana wa min aayaatihi aayadda hore waxay ka hadlaydaa nimcada ilaahay addoommadiisa u galay nimcada ilaahay addoommadiisa u galay ayay aayaddu ka hadleen oo roobka ah iyo xikmadda laga leeyay ilah wuxuu ihi subxaana iyo dabaysha weliba roobka kaliya maa dabayshu waa raxmad ilaahay roobkuna waa raxmad ilaahay labadaas naxariisood inaan dareenno oo quluubteenna ay dareentoon ilah uga shukrinuuna dareensiin allah ilah wuxuu ihi subxaana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto ayuu ka mid ahaaday an yursila inuu diro arriyaaxa dabaylo mubashiraatin xaale ay yihiin kuwii bishaarayna waxa weeyaan waxa la dareemayaa la wada og yahay roobku marka uu soo socdo roobku laba dariiquu ku yimaada mar dushaaduu ka curtaa oo daruurtii korkaaga aheed ayaa biyo ilaahay ka soo daana marna meel kalunta ka bilowdo uu socdaa roobku sida ugu badan marka dhulka uu ku gaaraana waa socodkaas dhulka siduu ku maro roobku sida ugu badan dhulka ku maro waa socodkaas markuu marka roobku soo socdo calaamada ugu weyn oo lagu yaqaan inuu dabayl soo daayo roobku hadduu dabayl soo daayo agarka laba calaamaa lagu yaqaan markuu roobku baabao dabayl waa soo daayo marka uu soo socdan dabaylu soo daayo roobku marka calaamad weeye roobkiiyo nool hadduu dabayl keeno khalaas dadka yaqaana waa okortaanoo waa diyaarsadaan oo u diyaargaroobaan aaan roobku waaba kanoo dabayluuba keeno waa kana waa soo socda waa la yaqaan marka dabayshaasu waa bishaaro dadku waa ku bishaaraysanayaan yaqaan roobka way farxayaan roobka ilahay inuu u keenayay ku farxayaan marka alla wuxuu leeya dabayluu soo diraa ayagoo bishaarayna iyo muxuu soo diraa waliyudiiqakum inuu idin dhansiiyo inuu idin dhadhan siiyo min raxmati naxariistiisa wax ka mid a waa roobka raxmad raxmadiisa inuu idin dhadhan siiyo maxaa kaloo loo soo diraa dabaysha roobka kaliya uma socoto xikmad kale iyo walitajriya alfulku doomuhu inay socdaan biamri amarkiisa inay ku socdaan dabayla doomaha waxa weeyaan waktigii hore matoor ma lahaa jirin badda waxay ku mari jireen waa dabaysha hadday dabayshu joogsato waa istaagaya marka baddaasoo dhan doomaha iyo maraakiibta waxay ku socon jireen waxay ahayd waa dabaysha marka waxaa kaloo loo soo diraa dabaysha doomahaas in la socodsiiyo in la socodsiiyo sidaasaa ilahay usoo diraa waxaa ilaahay usoo diraa walitabtaquu inaad raadidaan min fadli ilahi deeqiisa wax ka mid a oo waxa weyaan aad doomahan iyo maraakiibtan aad waxa weyan badeeca ku qaadaan badeeca aad gobol kale uga keensataan oo aad ku ganacsataan sidaasaa ilaahay dabaysha usoo dira dabayshaan sidaasaa ilaahay usoo dira haye iska cuno intaasu adduunyaha maaha maya waxaa ka sii dambeeya walacalakum tashkuruun iyo inaad shukridaan marka inta garataan allihii layrta keeno dabaysha inay siiyey allihii roobka keenay allihii doomaha iyo maraakiibta risqiga aad cunayda ku keenay ee socodsiiyey allahas inaad u shukridaan oo shukrigu waa maxay inaad xooggii iyo xoolihii aad hesheen alle ku caabudaan shukrigu waa saas shukrigu waxay tahay caafimaadkii nimcadii ilaah idin siiyey inaad u adeegsataan daacadiisa oo aadnan u adeegsan macaasida sidaas weeye allah subxaana wa tacala aayaddaanna nabigiisa iyo mu'miniinta uu ku sabarsiina nabigiisa iyo muminiinta uu ku sabarsiina oo waxa way nabigii xaq cad uu la yimid markuu xaqii caddan la yimid dadkii badankoodii waa diideen marka waxaa ilaah leeyahay subxaana wa tacaala hortaa ayay rusushu xaq cad la imaan jireen waana la diidi jiray marka haddii lagu diiday walaalahaa siday u sabri jireen u sabar haddii lagu diiday macnaheeda maahan inaadan adugu xaqii caddayn waxaad kala ogaataa ilaahay ballankiis waxaa inuu muminiinta u gargaarayo taasna ku talaga in ciribta dambe ilaahay uu siinaayo nabiga iyo muminiinta raacay marka qof kastoo nabi maxamed dariiqiisii ku jooga bishaaray u ta bishaaray u ta ilah wuxuu uhi subxaana walaqad arsalnaa waan dirnay min qablika adiga hortaa xaalay ahaadeen nebi maxamedow rusulanaan dirnay rusulantaa laga xaalayna rusul ayaan hortaa dirnay ilaa qowmihim qoomkoodiiyaan u dirnay fa jaa-uuhum waxay ula yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad oo tusaya in alla soo diray oo ay xaq ku sugan yihiin ayay ula yimaadeen fantaqamnaa ey fakadabuu waa beeniyeen wey waa beeniyeen markay beeniyeen fantaqamnaa waan ka caarsannay wey min aladiina kuwii ajramuu dembaabay kuwii xumaanta iyo ka shaqeeyey ijraamka waa ka caarsannu ilah yidhi subxaana wa kaana xaqan ma kuwaas kaliyaha kuwaas keligood miya cuquubaad ku dhacday maya ballanqaad allaa yaalla wa kaana xaqan waajib ayuu ahaaday calaynaa korkeenna ku waajib ah nasru muminiin muminiinta in loo gargaaro ilahay isagaa isku waajibiyey cid kale wax kuma waajibido ilaahi weynaa subxaana wa tacaala bifadlihi wa ixsaanihi owjaba calaa nafsihi takaruman wa tafadulan isagaa isku waajibiyey sida xaafid ibnu kaiir ku yidhi huwa xaqun awjabahu calaa nafsihi ilaahi weynaa waa xaq uu isagu isku waajibiyey wuxuu iskugu waajibiyey takaruman wa tafadulan waxa weyan asaga maahan wax lagu leeyahy waa fadli siin dheeraad uu iska siinaa dadka wuxuu ilaahay isku waajibiyey nasru muminiin muminiinta in loo gargaaro idan marka waa ballanqaad ilaahay ilaahayna ballanka kama baxo kaliya waa maxay adigu inaad noqoto muminiintii gargaarka alle mudna oo aad la timaado asbaabta ilahay kugu gargaariy taas adiga muhiim ku ah laakiin ilaahay weynaa inuu muminiinta u gargaara waa xaqiiqo wax shakiya ma ku imaan karto xaafid ibnu kaiir xadiidu halkan kuu soo arooriyey can abidarda qaala samictu rasuula allahi sala allahu calay wasalam yaquul nabigaan maqla yidhi abidarda isagoo leh maa min imri'in muslimin ma jiro qof muslin ah yaruddu can cirdi akhiihi oo walaalkiis sharaftiisa difaaca ilaa kaana xaqan cala allaahi an yarudda canhu naara jahannama yowma alqiyaama ma jiro qof muslin ah oo difaaca qof walaalkiisa oo wax laga sheegayo agtaada qof muslima lagu cunaa hilibkiisii kaas waa sidaas waxa laga sheegaana waa maxay waa wuxuusan ahayn oo uu beriikayo waa tuug waa faasiq waa bidcoole waa munxarif waa ahlu dalaal waa shaydaan waa tuug waa zaanig alale mana ahan intaas midna lagu sheegayo sifo uusan ahayna lagu sheegaya waa qof muslimo walaalka ah oo xaqii muslimnimada kugu leh markaasuu difaacday hadday taasu dhacdo kaana xaqan cala allah ilaahay waajib waxaa dushiisa ku ah oo uu isku waajibiyey asagu an yarudda canhu naara jahannama yowma alqiyaama qofkaas difaacay inuu wejigiisa naarta ka difaaco maalinta qiyaama waa ballan ilaah qofkaas inu ilahay naarta ka difaaca haddii qof muslima agtaada wax looga sheego wax uu beri ka yahay aa laga sheega markaasaad tihi war ka joog beri u ka yahay waxaad sheegayda ka joog waxa aad ka sheegaydo ma ahan annaga og ilaahay weyna naartuu kaa difaac bari qiyaama laakiin yaraa maanta qof ku dhiira kara yaa qof oo la xamana hadduu arko kan ugu roono qalku islagelina aamusa kan kalena waxa weeyaan waa dhool cadayna bal horu kala sii wadaan maxaa hadduusan hore ka sii wadan isaga lagu dana aalale laftigiis wuxuu la qudunbudaa waa qayrlaawo kale intaasuba ka cabsaaba marka inuu hore uga sii qabto jiibiyo marka naartiiad la shaqaysatay ogow janno marka waa dad la'da janno aaday dadkeedu macnaha u yartaan u jeedaa dad waa helaysaa marka ilaahay ballanqaadkiis ballanqaadkaasna waa la huba inuu fulaayo marka ka faa'iidaysanno insha allah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi allaahu al ilaaha xaqaa alladii waa midka yursilu diraa alriyaaxa dabaylaha oo fa tusiiru ay kicido dabaylihii saxaaban daruur oo fa yabsuduuhu ilaahay uu ku fidiyo daruurta fi samaa'i cirka kayfa si alla sidii yashaa wasagu uu doono u fidinaa wayajcaluhu daruurta alla wuxuu ka yeelaa kisafan gaballo fa taraa waad arkaysaa alwadqa roobkii yakhruju xaala uu ka soo baxayo min khilaalihi khilaali saxaab daruurta dhexdeeda fa idaa asaaba alle markuu ku asiibo bihi bilmadar roobkii markuu ku asiibo man yashaau qofkuu doono min cibaadihi addoommadiisa xaaluu ka mid yahay idaa isla markaasba hum addoommadii yastabshiruuna waa bishaaraysanayaan wain kaanuu wainhu shaniye kaanuu addoommadu waxay ahaayeen min qabli an yunazala calayhim intaan dushooda roobka lagu dejin min qablihi dejinta ka hor la mublisiina kuwa naxariista iyo roobka ka quustay ahaayeen fandur bal fiiri ilaa aaaari raxmatillaah ilaahay naxariistiisa raadiyaalkeeda kayfa sida yuxyii uu u nooleeyo alarda dhulka bal fiiri bacda mowtiha dhimashadeeda ka gadaal ina dalika ina aladii axyaaha midka dhulka nooleeyey la muxyi lmowtaa kuwa dhintay asagaa noolayna wa huwa allana qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba walain arsalnaa haddaan dirnu ilaah yidhi wallaahi allaan ku dhaartay in arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl oo fara'owhu ay arkaan dadku zarcigii musfaran xaala uu yahay midkii jaallo ah la dalluu waxay ahaanayaan min bacdihi min bacdi khudratihi waagu cagaaraha ka gadaal yakfuruuna kuwa nimcada ilaahay ka kufriya allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin awooddiisa ballaaran oo aayaadka ahoo lagu garto wax ka mid waxayna tahay ilaahay subxaana wa tacaala daruurta qaabka uu u abuuro waa qaab cajaa'ib badan oo qofku marka uu fiiriyo ilaahay awooddiisa wax badan uu ka arkayo waxaad arkaysaa daruuriyaad a dhaqaaqe meelay istaagay cad yar roobay bilaabeen waa hilaaca daruurtu waa ballaarane meel daruur looga soo dara adu uma jeedo waa hilaaca waa unkoda waa sii ballaan ilaa uu cirka dhan xirto daruurtu adoon hal cad meel looga soo dara u jeedo u fiirso waxa weeye waa cajaa'ib hal daruuraho meel istaaga roobay darayna waa ballaarana waa ballaarana waa sii ballaarana hadduu waxaan caqliga banu aadamka wuxuu keeni lahaa daruurta biyaha ku jira hadday ka daatay waa inay isku xayshuuq isku tiraado isku dhegto oo ay yaraato caqligu saasuu keeni lahaa laakiin qudradii alle iyo awooddii alle ku dhex jirto awooddii alle macnaha ayaa ballaarinayda awooddii alle ayaa ballaarinayda markaase cirkao dhan halkii daruuraa xidhi ilah wuxuu idhi subxaana allaahu ilaaha xaqa ah aladii waa midka yursilu dira ariyaaxa dabaylaha dabayshaa wada daruurta badanaaba daruurtu waxay u socotaa fiiri meesha dabaysha u socoto idan markaa daruurta yaa wada dabayshaa wada alla noo sheegaya allaahu ilaaha xaqa aladii waa midka yursilu dira ariyaaxa dabaylaha kaasa ilaah xaqa ah cidda cibaadada mudan waa midkaas cibaada ma mudna waxaan dabayl soo diri karin oon roob soo diri karin ma mudna cibaada fatufiiru way kaxaydaa saxaaban daruur fatufiiru dabayshii waxay kaxaydaa saxaaban daruur fa yabsuduhu allaa fidiya daruurta fi samaa cirku ku fidiya waa ay soo kaxayna meelay tege allaa fidina oo kala jiida wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelaa kisafan gaballo marmarna wuxuu samaynaa daruurtii cadcadow ka dhiga cadbuuran xagga ka muuqata cadbuuran agga cadbuuran a ayadoo kulkulcsan biyo ka buuxaan ay midba meel ka keena meel laga keen alla garana xaafidku wuxuu yidhi badda xaggeeda laga keenaa culummada gabal ay yidhaahdeen oo halkaasa ilaahay ka soo abuura qaarna waxay yidhahdeen meelo kalea laga keenaa calaa kulli xaal ilaha garanay cid kaloo garanaysa meel daruurtaas laga keeno ma jirto ilaahay kaliyaha garanay ilaahay kaliyaha garanay ilah wuxuu yidhi subxaana fayabsuduhu ilaahay daruurta waa fidiyaa fi samaa cirkuu ku fidiyaa kayfa yashaa siduu asagu doono u fidiya macnaha sid qaabku u fidiyo waa wax ka weyn caqliga banu aadanka ilaahay marka si uu asagu og yahay oo uu doono u fidiya wayajcaluhu alla wuxuu kaloo daruurta ka dhigaa kisafan gaballo fa taraa waad arkaydaa alwadqa roobkii yakhruju xaalu ka soo baxayo min khilaalihi daruurta dhexdeeda markii galabkii oo kale daruurtu ay da-aydo roobka weliba bilow yuusan aad u xoog badnayn dhanka qoraxda hadduu kaa xidho bal saas u fiiri dhibcihiioo soo yaacay daruurta ka soo yaacaad ujeeda caadi caadi aad ujeeda ayadoo soo baxayda oo cirka ka soo baxayda daruurta agteeda ilaah wuxuu ihi subxaana faidaa asaaba alle markuu ku asiibo bihi bilwad bilwadqi roobka man yashaau qofkuu doono markuu ku asiibo min cibaadihi addoommadiisa xaaluu ka mid yahay idaa isla markiiba hum addoommadu yastabshiruuna waa bishaaraysanaya markuu alla roobkaas keeno oo uu do-o addoommadii waa farxaya dadkii wada quustay oo dhan farxad waxa weyan kii quustay ee miyiga joogay ee lahaa maalin haddaan arki lahaa afartan xabood doonkaa caatadaahoo dhabarka aan haya iyagoo israaca aba ka dalaabi lahaa inta gadgato markaasuu leeya alxamdulila meel laga taga ma joogo maanta tabcasho leeda dib aan niyad usoo noolaani kii beeraha jooga islahaa dhowr gooraad ku ba'day meeshaana maalin haddaad arki laheed waxa weya dib dambe wuxuu leeyahay meel laga taga maa niyadaa soo wada noqona niyadii dhimatoo dhan ayaa wada noolaane ilah wuxuu ihi subxaana wain kaanuu wain hushaaniye kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan lagu soo dejin roobka calayhim korkooda min qablihi roobka soo dejintiisa ka hor lamublisiina dad quustay ahaayeen quustay waxa weyn tanaa meel lagu noolaada maaha mar haddaan arki lahaa afar israacday uu mid walba lah inuu meeshaas ka qaxo oo ka dalaabo laakiin maalinkii roobka alla keenu salka mudana uu leeyahay waxa weeyaan meel laga taga maaha nimcadaan haysanana dad ma wada haysto saasuu leeyahy marka ilaahay weynaa subxaana wa tacaala awooddiisa iyo raxmaddiisa ay ku tusee iyo dadka dacfigooda iyo taagdarradooda min qablihidaa dambe maxaa loola jeedaa mufasiriinta in badanoo ka mid a sida ibnu jariir iyo qayrkood waxay mareen waa taakiid roobku intuusan imaan min qablihi roobka ka hor waa iska tii horaa lagu adkayna maxamed ibnu cali alkerjina wuxuu yidhi qur-aanka in ta'kiid ku jiro taasaaba ku tusayda halkaad geyni laakiin xaafid ibnu kaiir macno kalu ka dhalaaliyey markuu macnaha sheegay macno kalaad dhici karto waanu macnahanba sanadkan soo marnayba oo waa maxay wa in kaanuu waxay ahaayeen dadku min qablihi roobka ka hor min qabli an yunazala dheh roobka intaan lagu soo dejin calayhim korkooda ka hor min qablihi abaartaas ka sii hor oo wuxuu leeyahay waxaa dhici karta macno cusub inay tahay oo macnaheeda waa maxay roobka waqtigii ka horreeyey oo abaarta ahaa dad quustay maraayeen isla waktigaas ka sii horna abaar kale uga horreeday oo dhowr xilliyo horaa la waayey marka dad baaba-ay oo quustay oo saddex sano inta waayey meel rajago-a joogay ahaayeenu leey saasaa fadhici kartuu leey asalkana waxa weeye ta'kiidka maahan waa ta'siis oo alaslu fi lkalaami alta'siis wey marka macnahaasuu ka dhalaaliyay taakiidkana waa suurtagal wiil kana waa suurtagal mana uusan jasmin marka waa noocaas marka waa quuste marka dadka tabaryaradooda iyo ilaahay fadligiisay ku tusayda faandur fiiri uu ilaahay yidhi ilaa aahaari raxmatillaah ilaahay naxariistiisa bal raadkeed keenaydo raadadkeeda bal fiiri siday dadka isku bedelayaan marka roobka yimaado bal raadadka naxariista alle fiiri quluubtii dadka isbedeli go'aamadii o dhama isbedeli soo ma jeedin kayfa sidee yuxyii uu u nooleeya alle kayfa sidii fiiri hadhihin kayfadu xaalo weeye kayfada jumlada dambay la socotaa kayfa sidee yuxyii uu u nooleeyaa alarda dhulka bacda mowtaa dhimashadeeda ka gadaan dhulkii dhintay madoobaaday doogga beelay abaaroobay siduu ilaahay u nooleeyo inna daalika qur-aanku dariiqadiisa waa taqaan wuxuu ku socdaa baciga wuxuu dadka ku baraa dhulka dhintoo lasoo nooleeyey dhulka dhintay ee abaaroobay ee ilaa inta roobka ku shubay geeduhu ka soo dhasheen waa calaamad lagu garto dadkii dhintay ee dhacaankoodu dhulka galay ilahay inuu soo bixina qur-aanku taas dariiqadaasu dadka wax ku baraa ilah wuxuu idhi subxaana inna daalika daalika alla lagu ishaaraa ina aladii axyaaha allihii dhulka nooleeyey la muxyi lmowtaa dadka dhintan asaga noolayna tan sawdhahaada kuma adan arag taadan aragtan uga fahm saasuu ku leeya alle ma aragteen dhulkiioo dhintay oo ilaa inta roob ku shugay noolaaday tanaad aragteena taas ku fahma marka allaha sidaas dhunka dhintay u nooleeyey aad dadka dhintayna soo noolayna wa huwa allena qadiirun waa mid kara calaa kulli shayin wax walbaba qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa in arsalnaa haddaan dirnuu ilaah yidhi walaa in arsalnaa wallaahi in arsalnaa haddaan dirnu ilaah yidhi riixan dabayl dabayl qalalan oo kulayl wadata oo fara'ow dadkii ay arkaan hu zarcigiiyaa loo celina beerihii doogii musfaran xaaluu yahay mid jaalla isagoo xayaystay oo sii qalala hadday arkaan la dalluu waxaynu ilaa ilaahi weyne subxaana wa tacaala haddaan la caabudin barakadaa ilahay ka qaada roobka asmatad oo markay beertii baxdo aa ilaahay dabayl kulul marin hadduu markaasaa zarcigii oo baxaya oo islahaa sanadaadan dambiisha fakriga tuurtay aa ilaahay dabayl kulul marsiina markaasuu inta yimaado quus wuxuu galay abaartii ka hor si uusan u quusa abaartiiba wax ka daran quusaha ku dhece fiiri ilah wuxuu ihi subxaana ladalluu waxay noqonayaan min bacdihi hada halkaa loo celin ibnu jariir wuxuu ihi min bacdi khudratihi waaguu doogga ahaa ka gadaal min bacdu waxa weeyaan min bacdihi ay min bacdi khudratihi zarcigan cagaarka markuu ahaa ka gadaal yakfuruuna nimcada alle kuwa ku kufriyay noqonaya ilaahayba weligood uusan qayr siin ayay iska dhigaya weligii aniga qayr laylama doonin aniga nasiib darniya iska leey weligood ilahay inuu qayr isiiye ma moodi aniga waxa weeyaan qof ayaan daranaan iska ah uu leey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa innaka adiga nabiga suubanow laa tusmicu ma maqashii kartid almowtaa dadka quluubtoodu dhimatay ee gaalada ah waxba ma maqashii kartid walaa tusmicu ma maqashii kartid asumma dhagoollayaalka adducaa'a yeeris ma maqashii kartid idaa wallow hadday jeestaan mudbiriina xaalayihin kuwii dabada jeediyey wamaa anta adiga matid nabiga suubanow bihaadilcummi kuwa indholayaalka mid hanuuni kara can dalaalatin baadidooda ka hanuuni kara in tusmicu maa tusmicu ma maqashii kartid ilaa man qof unbaad maqashii kartaa yu'minu rumaynaa biaayaatina aayadaheenna oo fahum ayagu muslimuuna ilaahay u hoggaansan labadan aayadood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa gaalada ilaahay agtiisa looga qoray inay shaqiyaalka yihiin ooy gaalnimada ku dhimanayaan dadka dalaal inay ku dhintaan loo qoray nabigu isagu hanuunka qalbiga kama geli karo muminiinta kalena waa saas saasay ka hadlayaan labadan ayado ilah wuxuu uhi subxaana fa innaka adiga nabiga subanow laa tusmicu ma maqashii kartid almowtaa almowtaa laba dariiqay mareen mufasiriintu laba qowl macaaniduna isku meelay ku soo hoorsaneen qowlka koobaad wuxuu yahay almowta waxaa loola jeedaa gaalada inamaa yastajiibu ladiina yasmacuun wlmowta yabcaum اllah ijmaaca lagu yahay wlmowta gaalada in loola jeedo aayaddaas haayadaana waa saas oo kale almowta waxaa loola jeedaa kuwa quluubtoodu dhimatay kuwa quluubtoodu dhimatay ayaa loola jeeda oo qalbigoodu meydka yahay marka kuwaas adiga ma maqashii kartid maqalka laga anfinaana maaha shanqarta iyo sawdka maqalkiisa waa samaaca qabuulin waintifaac inay xaqan inta maqlaan ku nacfiyaan kaasaa laga anfina ee hadda gaalka oo gaalnimada xataa ku dhimana oo ahlu naarka aayad haddaad akrido dhawaaqa waa maqla laakiin macnaha qalbigiisa gelima qaylada dhawaaqa aayaddaad waa maqla aad ku dhawaaqaydo laakiin macna ahaan u fahmima qalbigiisana gelima marka maqalka laga anfinaa waxa weyaan waa samaaca qabuul waintifaac kaasaa laga anfinaa mawtadal sheegana waa gaalo fa inaka adiga laa tusmicu ma maqashii kartid almowta kuwa dhintay walaa tusmicu ma maqashii kartid asumma dhegolayaalka idaa walaa tusmic ma maqashii kartid asumma dhegolayaalka adducaaa yeerista ma maqashii kartid idaa wallow hadday jeestaan mudbidiina xalay ku dabada jeedayay qof dhagoole awal ahaa kaana sii jeeda ma maqashii karta dhawaaq ma dhici karto ma ogtahay dhagoolihii hadduu kugu soo jeedo wareerelow markaad tiraado wuxuu wax ku fahmaa gacanta aad taagayo soo maa ishaaradu wax ku fahmaya laakiin dhawaaq ma maqlo waana sii jeeda ama qalli ama hoos u dhigo iskugu mid wey ya waa iskugu mid dhagoolka marka waa nuucaa marka dhagoole sida aadan u maqashii karin qofka gaalka ahe qalbigu dhintay xaqa ma fahamsiin karti waa saas ilaa wuxuu ihi subxaana wamaa anta adiga ma tihid bihaadilcumyi in dhoolayaalka mid hanuuni karoo toosi kara can dalaalatim lumidooda kama toosi karti qof indhool ah tilmaan ma sii kartaa halkan ka bax laamigaanad qaade cabbaar markaad socoto geed quracaha midigta kaa qaba markaad quraca aragto gacanta bidixdaa u leexo guridhee oo saddex dabaqa aad arkaydaa waxaas wax ma u taraya waxay u taray male waxa adaa sheeg sheegay qofkaanu indhaba ma arko gurina ma arko dabaqna ma arko waxa weeyaan quracna ma arko sidaasuu ka dhigan yahay gaalka markaad ku tilmaamayda gaal ilaahay ka cabso waxa weeyaan waa la dhimaa qabriga malagaa wax kugu weydiine waxay ka dhigan tahay adoo indhool leh waddadaan mar markaad aragto qodox weyna xagga taalla ka leexo dhagaxa weyn ha ku istaagin taasay ka dhigantu ila le taasay ka dhigant taasay ka dhiganta ilaa wuxuu ihi subxaana wamaa anta adiga ma tihid bihaadilcumyi indhoolayaalka mid hanuuni kara can dalaaltin baadidu ka hanuuni kara indhoolayaalka maxaa loola jeedaa waxa weyn kuwii basiirada qalbiga la-ayo gaaladiya loola jeeda gaalku marka wuu arka mukushe laakiin macnuhuusan arki karin oo basiiradu la in tusmicu maa tusmicu ma maqashii kartid samaaca qabuul wa tadabbur samaaca qabuul wa intifaac ma maqashii kartid ilaa man qofaad maqashii kartaa yu'minu rumaysan biaayaatina aayadaheen dadka aayaadka alla rumaysan dadkaasaad maqashii kartaa oo fahum ayagu muslimuun ilahay u hogaansan almowtaa in loola jeedo gaalada maxaa u daliil ah waxaa u daliil ah qariina ku talo aayadda aayadda dhexdeeda qariina ku jirta calaamad tusayda in loola jeedo mowtadan waxa weyan gaaladii waman kaana maytan fa axyaynaahu wajacalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman maalu fi ulumaat waman kaana maytan gaalka loola jeeda oo fa axyaynaahu aan noolaynay wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas oo aan u yeelnay nuur u dadka ku dhex maro kaman maalu fi ulumaat ma wuxuu lamid yahay mid mugdiyaalkii ku jiro gaal marka in loola jeedo aayaddan mawdka la sheegayo mawtada la sheegaya gaalo calaamada aayadda la socota qariina waa maxay qariinadu ayaga markii laga soo hadlay muqaabilka ka soo horjeeda maxaa laga dhigay in tusmicuu ilaa man yuminu kuwaan ma maqashii kartide waxaad maqashii kartaa muminiinta marka muminiinta yaa muqaabil u ah gaalada haddii mawtadan laga hadlaayo gaalo aysan ahayn ee ay ahaa lahaayeen dadka dhintay wax ma maqashii kartid hadday ahaa lahaayeen maxaa muqaabil u noqon lahaa dadka dhintay kuwa naaw waxaa la dhihi lahaa in tusmicuu ilaa man huwa fii qaydi alxayaa waxaad adigu wax maqashii kartaa qof naaw saasaa la dhihi marka waa macno daqiiq ah ilaahay jannaha ku abaalmarya waxaa faa'iideeyey macnahaas maxamedulamiinu shinqiiti fii adwaa'i lbayaan uu ku faa'iideeyey laakiin halkan aayaddan maahan aayadda iyadoo lafdigana ay noogu imaan doontaa insha allah suuratu namli soo ma ogi halkaasuu ku sharaxa insha allah macno dheeraadna halkaasaan ku shari doona maxaa yeelay baxhi aad u qiimo badan ayuu halkaas aayadda ku saaray macnahaas waa macno aan marnay macno kalaa jira almowtaada in lagu fasiro waxa weeyaan dadkii dhintay laftirkoodii dadkii dhintay laftirkoodii in lagu fasiro waa macnaha uu maray taqyiduun abulcabaas ibnu taymiya raximah llah sida maxamed ulamiin shaqiidi adwaaka uga soo raray macnuhuna is halkii imaana fiir fainaka adiga laa tusmicu ma maqashii kartid almowtaa kuwa dhintay samaaca intifaac wey qof dhintay wax waa ogaaday soo maaha inta ag tagto ma waani kartaa waxa waa ogaata ilaahay ka cabso waa u jeedaa meesha waxaad la kulantay maanta ilaahay ka cabso wax ma u taraysa waa sidaas oo kale sida dadka dhintay aadan u maqashii karin samaaca qabuul waintifaac samaac ay wax ku dheefaan sidaasoo kale aadan gaalada u maqashii karin fiiri macnuu halkii imaana gaalada fiiri dhawaaqa way maqlayaan soomaa laakiin maxaa ka maqan kuma intifaacayaan dadka dhintayna shanqarta waa maqlayaan laakiin kuma intifaacayaan waa isla halkii marka sooma jeedo laakiin macna horaa daahir aayaddan iyo aayado kaloo ku macnaaba oo aayadii suuratulfaadir saan ku soo marno oo kaleeto wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur caaisha binta abibakar sidiiq waxay ku awishay xadiis saxiixulbukhaariga ku yaalla cabdullaahi bni cumar uu nabiga ka wariyey sala allahu calay wasalam cabdullaahi bni cumar ibn lkhadaab wuxuu yidhi nabigeenna suban sala allahu calayh wasalam maalinkii beder kufaartii la laayey toddobaatankii gaale la dilay markii saddex maalmood la joogay nabigu markuu meel ku adkaado ka guuraysto gaalada saddex maalmood u deganaa jira si warkuba u caddaado goobtii yaa haysta maana in laisku qabqabsado waa inay caddaato in cadowgii jabay goobtiina adigu aad joogto saddex maalmoodu marka fadhi jir kama tegi jirin marka saddex maalmood markii la joogay ilaahay weynaa diinkiisa waa cajaa'ib banu aadanka gaalka adigu aad disho waa inaad aastaa lama ogola inaad bannaanka uga tagto kaad xataa adigu disho oo ilaahay kugu addoonsaday inaad disho cibaadada ay tahay waa ad aasi ceel gorofa laakiin sida muslimkii loo aasi ma ceel gorofuu ku guray nabigu sala allahu calay wasalam markuu ceelkii gorofkaa ku guray uu nabigu la hadlay oo wuxuu yidhi inta dul istaagay uu wuri hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa ma ogaateen wixii alla iniin ballan qaaday oo ah markaad dhimataan inuu cadaabaa inay xaq tahay maanta ma haydaan gacantan ku haydaan annaga wixii alla noo ballan qaado inuu noo gargaaraa waa haynaa gacantan ku haynaa waa haynaa annagu ballanqaadkii alle ee ma haydaan gaalo idinku uu ku yidhi cumar ibnu khadaabaa yidhi rasuulka alla waxaan baktiga xaad kala hadle aba bakti bakti dhintay weeye xaad kala hadle markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa antum biasmaca lima aqulu minhu hadalka aan leeyahay idinku kama maqli oogidin sidaad u maqlaydaanoo kale u maqlayaan laakiin iima jawaabi karaan oo qofkii qabriga kama soo jawaabi karo saxiixulbukhaariyu ku yaalla xadiidku soo ma jeedid waana gaalo xadiidkaas caaisha loo sheegay markaasay tiri maya nabigu ma dhihin kama maqli ogidine wuxuu nabigu yidhi kama ogaal badnidin maantay og yihiin wixii adduunka aan u sheegi jir inay xaq tahay maantay ogaadeen uu nabigu yidhi ee ma dhihin kama maqli ogidin macnahaas way ka jawaabeen culammada dhan xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wsaxiix sida saxda ah cinda alculamaa culamada agtooda riwaayatu ibni cumar waa cabdullahi ibn cumar riwaayadiisa sida saxda maxaa yl xadiid nabiya yaalla caaishana aayad macnaheeday sidaa u fahantay oo waxa weeyaan wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur qof qabri ku jira wax ma maqashii kartid ay waxay u fahantay mayd wax ma maqashii kartid man fi lqubuurna hore u soo marnay waxaa laga hadlaa gaal gaal qalbigiis hanuun ma geli kartid laga hadla soo ma jeed marka waxa weyn aayaddaas macnaheedo ta'wiiliday ay cabdullaahi ibni cumar ku inkirtay xadiiskiisa oo macnaha ay ku awishay aanu la jeeda marka wuxuu yidhi macnaha saxda culummada agtooda waa riwaayadda ibni cumar waxaana u daliila shawaahidda tusayda inay saxiix tahay oo tirada badan waxaa ka mid uu yidhi waxyaalaha u markhaati kaca meydka qabriga marka la ag joogo inuu wax maqlaa xadiidkii uu wariyey xaafid ibn cabdilbari musaxiixan lahu asagoo saxiix yeelay weliba can ibni cabbaasin marfuucan nabigaa yidhi maa min axadin qof ma jiro yamuru soo mara biqabri akhiihi walaalkiis qabrigiisa almuslim oo muslim ahaa walaalkaasoo kaana yacrifu adduunka ku yiiin yacrifu ku yiqiin fi dunya addunyada oo fa yusalimu calayhi salaama ilaa radda allaahu calayhi ruuxahu xataa yarudda calayhi salaam haddii qofku uu soo maro walaalkiis muslim aha oo yiqiin qabrigiisa oo uu salaamo ilaahaa nafta u soo celiya markaasuu ka ridina waa maqlaa wey laduusan maqlayn muxuu ridina waa sariix waa maqlaa waana uu ka ridina weye marka soo ma jeedin waa xadiis saxiixa ka labaad waxaa saxiixoo haabitoo sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calay wasalam meydka marka la aaso marka la aaso dadku ka dhaqaaqaan waxa weeyaan yasmacu qarca nicaali kabahooda jaanqaadkooda waa maqla nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam waa daliil kale waa meeqa daliil xadiiska horeto bukhaari waxa weeyaan oo cabdullahi ibn cumar midkan kaleeto oo uu saxiix yeelay ibn cabdilbar oo ah inuu salaamtiiba ka ridina midkan kaleeto oo ah inuu maqlaayo kabta sanqaadkeeda soo ma jeedin waxaa kaleeto lamiduu yidhi xaafid ibnu kaiir nabiga sal allahu calayh wasalam dadka wuxuu baray markaan qabuuraha soo siyaaranno inaan nidhaahno assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin assalaamu calaykumna waxaa lagula khidaabaa qofku maqlaayo ku garanayo saasaa lagula khidaabaa waxay tusay inay maqlaayaan markaad salaamaydo intaasna aaaarta saxaabadana ka badanta waa ka badanta in saas ay tahay wuxuu yidhi salafkana waaba ku ijmacsanaayeen soo ma jeedin marka macno daahira wey marka qabriga markaad ag istaagto qofka qabriga ku jira waa ku maqlaa kumana jawaabi karo macnahaas waa macnaha saxda ah qur-aanka iyo sunnadu ay tusayaan waxaa jiraan bacdu ahlicilmi mutaakiriinta ka mid oo yihahdeen meydka haddaad qabriga ag istaagto ku maqlima ku maqlima laakiin qowlkaas weliba aad u jecel qowlkan kalena neceb in la sheego oo la yidhahdo waa ku maqlaa maxay saas u yeelayaan waxay moodeen haddii la yidhaahdo waa maqlaa haddii qabriga la ag istaago waxay leeyihiin qubuuriyiintii dadkii qubuuraha tuugi jiray aale waa kaasa meydka in maqli maxaad leedi waaba na maqlaa mana aan iska tuugne kuwiya fog soolaha yidhahda horta qur-aankii sunnada macnahooda looma leexiye hebel uun iskaga riix yay kaa hoos bixin horta marka hore waxyaalaha lagu yaqaano mideeda kale ahlu sunna waljamaaca waxay tahay daliilka siduu yahay macnaha usoo rara ma garad ee waxa weya sidaan cadowgaagaa ah hadhow fursad ku helaya maba u hadlaanba diinna ma ah waa qodobka koobaad ta labaad qofkaanu waa ku maqlaa waxbuu ku tari karaa ma ka imaanay ma isku mid a laba qodobba fiiriye horta axaadiidta xadiidka oo ibnu cabdilbari uu saxiix yeelay waxaa ku taalla wuxuu maqlaa markii loo yimaado ee haddaadan qabrigaaga imaan kuma maqlima kow halkaasaa ku ba'do derbiyada looga dhawaaqay cabdulqaadir jaylaani ee ciraaq jira waa kow ta labaad waa ku maqlaa ka laasimi mee waxbuu qaba karaa hadda anu waa ku maqla haddaad roob i weydiisata ma ku sii karaa ya adugu ay maqlee roob ma keeni karta haddaan ku idha hada roob isii marka qofkaanu waa ku maqlaa kama imaanaydo waxbuu tari kara imisaa ku maqlayna waxba kuu tari karin gablanaad aad ahay ilmaan kaa raba haddaan ku idha way maqlee may sii kartaa marka waa ku maqlaa ka laasimaydo waxbuu tara marka kama laasimaydo maxaa marka wax iska laasimay maa waxaa rabaa qur'anka sunnadu siday u socdaan macnahooda in loo sheego macnahaas macno ka dheeraado insha allah ka badana labada aydood waxay noogu imaan doonaan suuratu namli halkaas insha allahu xoogaa wax yaroo ka mid a macaanida tirada badan maxamed amiin shinkiidi uu sheegaa in yar ka sheegi doonaa insha allah marka halkaas marayno biidn illahi tacala qaala tacaala ilah wuxuu yidhi allaahu ilaaha xaqa ah alladii waa midka khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarra idinka abuuray biyo meniyaho daciif ah uma jacala ilaah wuxuu yeelay min bacdi dacfin taagdarra ka gadaal quwatan xoog uu idin yeeloo dhallinyaro xoog buu idinka dhigay uma jacala ilaah wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog ka gadaal dacfan taagdarro iyo washaybatan ciro yakhluqu alla waa abuuraa maa yashaa wuxuu doono wa huwa ilaah alcaliimu waa alla aqoon badan alqadiiru oo awood badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu tusayaa aayaadkanoo dhan baciga inuu ilaahay awoodo qur-aanka baciga siduu uga hadlo masalo uga hadla ma jirto waa labada masalo ugu badan oo qur-aanku ka hadla waa sifaada alleh iyo baciga maxaa masaladii ugu adkeed oo lagala niqaashayay waxa wey mushrikiin quraysh allaahu ilaaha xaqa alladii waa midkii khalaqakum idin abuuray min dacfin daciif idinka abuuray waa biyo daciifo mania biyo mania allihii qof nool ka dhigay qof dhintay miyuu nafta soo geli waayo ma soo geli weynayo waa soo geli karaa uma jacala ilaah wuxuu yeelay min bacdi dacfin taagdarra ka gadaal quwatan xoog quwatu waxa weeyaan badan wa quwatu lcaqli qofkii xoog ah ilaahay geli caqliga ku jira wuxuu gaarayaa waxa weeyaan qof uusan weligiis arag uu inta saas u fiiriyo uu leeyahay maandhow hebel xaasuu galay ina hebelaan ba ahay uu leeyahay weligiis mausan arag bal quwada ilahay maskaxdiisa gelshay maalinka dambena wuxuu gaarayaa haddow daciifka markuu gaaro midku dhalay inuu yidhaha kumaadahee markaasuu le aabba waa hebel uu leey waa kuu dhalay uu leey soo ma jeedin sidaas allah wax u maamulaya qof dhintay waa soo noolayna uma jacala ilaa wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoogkii ka gadaal indhaha xoog laha dhagaha xoog laha caqliga xoog laha jirka xoog lahaa kadib ilahay wuxuu yeelayaa dacfan tabardaro indhaha daciifin dhagaha daciifin caqliga daciifin jasadka daciifin shaybatan iyo wa shaybatan duqnimo shaybatan waa ciro timaha cadaa la yidhaha shaybada yakhluqu ilaah waa abuuraa maa yashaa wuxuu doono wa huwa alle alcalimu waa la oqoon badan wax walba waa og yahay laftii iyo luddi iyo dhacaankii jirkii meeshay kala aadeen waa yaqaan alqadiru waana awood badan yahi waa ka soo saari karaan qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu ay istaagaydo yuqsimu waxaa dhaaran doonaa almujrimuuna dembiilayaalkii maa labituu inaysan nagaanigay ku dhaaranayaan hayra saacatin saacad waxaan ahayn qaala tacaala ilah wuxuu yidhi kadaalika leexintaas runta laga leexiyey oo kale ay kaanuu ahaayeen adduunkana yu'fakuuna kuwa xaqa laga leexiyo wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutulcilma cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka laqad labidtum waad nagaateen fii kitaabillaah intii alla iniin qoray ilaa yowmi lbacfi maalinta soo bixinta intii laga gaaro fa haadaa midkan maanta aad joogtaan yowmulbacfi waa maalintii soo bixinta walaakinakum idinka gaalo kuntum waxaad ahaateen laa taclamuuna kuwan wax ogey fa yowmaydin maalinkaas oo addoommada la soo bixiyo laa yanfacu wax tari maa aladiina kuwii dalamuu shirkiga sameeyey macdiratuhum cudurdaarashadoodu wax tarimee walaa hum mana ahan mushrikiintu yustactabuuna kuwa laga xaal qaato ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin aayaadkan gaalada inay jahli ku sugan yihiin fi dunya waalaakhira qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu ay istaagaydo yuqsimu waxaa dhaaranaa almujrimuuna dembiilayaalkii gaaladiyaa dhaaranaya waxay ku dhaaranayaan maa labithuu inaysan nagaaninoo adduunyada joogin hayra saacatin hal sac waxaan ahayn hal sac wallaahanaan adduunya saacad ka badan soo jooginile maxay ula jeedaan waxa weeyaan adduunka markaan joognay fursadna lama siin wakhti dheer oon wax ku fahanno oo xujada nagula qunto ma anaan helinile waana nala soo dadeji fiiri waana been soo ma aakhiray joogaan fiiri ayagoo aakhira joogay been ku dhaaraan ilaa wuxuu yidhi subxaana kadaalika sow ayag iyo aakhiro jooga ma laha adduunka saacad waxaan ahayn maanaan joogin soo hadalkaasu been maano runtii kama leexan ilaa wuxuu yidhi kadaalika sidaas looga leexiyey runta ay kaanuu adduunkan ahayn yufakuuna kuwa laga leexiyo xaq adduunkana saasay xaqa uga leexsanaayeen oo waxa weyn alla keliya la caabuday diidi jiray marka adduunka iyo aakhira waa luusan yihiin gaalo wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka marka waxaa ilaahi weynaa uu ceebeeyey jaahiliintii adduunka jaahiliinta ahaa aakhirana jahliga la tegey waxaana ilaahay ammaanaya iimaan iyo cilmi dadka ilaahay siiyey wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen aakhiray dhahayaan markay saas ku hadlaan ayaa dadkii iimaanka iyo cilmiga lahaa a u jawaaba wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutul cilmi cilmiga la siiyey iyo waliimaana iimaanka laqad wallaahi allaan ku dhaarannay qad xaqiiqe labistum waad soo nagaateen adduunka fii kitaabillahi fii kitaabillahi waxaa loola jeedaa fiimaa kataba allaahu fii maa kataba allaahu lakum intii alla iniin qoray mimaa sabaqa fii cilmihi inakum talbauunahu annakum talbauunahu intii alla iniin qoray inaad ku nagaataan adduunka waad soo joogteen ay leeyihin fii maa kataba allaahu lakum mimaa sabaqa fii cilmihi annakum talbauuna intii alla iniin qoray inaad joogtaan waad soo joogteen ay leeyihin ilaa yowmi albacfi maalintii soo bixinta intii laga gaaro ayaad joogteen fa haadaa midkan aad maanta joogtaan yowmulbacfi waa maalintii soo bixinta walaakinakum idinka gaalo kuntum waxaad ahaateen laa taclamuun kuwan waxba ogey waxba kuwaan ogeyn wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir fa yaruddu calayhim waxaa u jawaabaa almu'minuuna mu'miniinta alculamaau oo culummada ah kuwaasa u jawaabaa fil aakhirati ay ugu jawaabayeen kamaa sidii aqaamuu ay culummadu ugu oogeen calayhim gaalada xujata laa ilahi xujadiisa fi dunya adduunyada siday adduunka markay joogaanba xujada ilahay ugu sheegi jireen ay aakhirana ugu jawaabayaan ilahi wuxuu ihi subxaana fa yowmaidin maalinkaas qiyaamaha laa yanfacu wax tari maa aladiina kuwii dalamuu shirkiga sameeyey oo dulmiga falay macdiratum cudurdaarashadooda cudurdaarkooda waxba tari ma waqti ma helin iyo waxba tari me walaahum mana ahan daalimiintu yustactabuuna kuwa laga xaal qaato qofka haddii xaal iyo xumayn laga qaato waa qof laga raali noqona soo maa xaalan bixina xumaynan dhiiba waxa weyn hadduu qofku yidhaho la yidhah waaya waa laga yeela keen macnaheedu waa maxay waa qof laga raali noqona ayagaa laga xaal qaadama macnaha laga raali noqon maabo ma laga raali noqonayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad darabnaa waanu cadaynay meeqaa macna suuraddaas lagu soo caddeeyey ilaahay weyna hana fahamsiiye qaala tacala ilaah wuxuu yidhi walaqad darabnaa waan u caddaynay linnaasi dadka fii haada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa xaalo uu ahaaday min kulli maalin qiso cajiib le dhammaanteed tusaale kastoo cajiib leh qur-aankaas waa ugu soo cadaynu ilahay ummadda walaa in jiitum laakiin dadka yaa wax fahmaya qofaan ilaahay khayr ugu talagin wax ma fahmo ilaa wuxuu yidhi walaa in ji'tahum wallaahi in ji'tahum dadka haddaad ula timaad biaayatin aayad layaquulanna dadku waxay leeyihiin layaquulanna waxay leeyihiin aladiina dadka kafaruu gaaloobay in antum maa antum ma tihdiin mu'miniinow ilaa mubdiluuna baadilowyaal maahan waa baadilaad la timid xujana ma sheegid iska aamusini qofkaan qayrka loogu talageli ilaa wuxuu yidhi subxaana qalbigoodaa xiran ee xaq waa la keenay kadaalika sidaas ilaahay u xiray oo kale uu yadbacu llaahu alla u xiraa calaa quluubi ladiina dadkii qalbiyaalkooda laa yaclamuun aan wax ogeyn ee fasbir sabar dulqaado oo waxaad ku sabartaa calaa mukhaalafatihim waa cinaadihim khilaafka ay gaalanku khilaafsan yihiin iyo madax adayga ay xaqa diidan yihiin iskaga sabar inna wacdallah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid sugan adduunka inuu muminiinta u gargaarin aakhire uu u gargaarin gaalada adduunka inuu ciqaabin aakhirana uu cadaabin waa mid sugan walaa yastakifannaka yaysan ku fududaynin aladiina dadka laa yuqinuuna aan wax yaqiinsanayn dad waxaa jira aan yaqiin ku sugnayne kuwaasu yay ku fududayn allah wuxuu nooga warramin qur-aanku xaqa waa caddeeyey waa rogrogay mahmaahuu keenay tusaaluu keenay amar iyo nahyuu keenay si walba wax wuu caddeeyey laakiin qof naar looga yeerayaa sinna wax ku qaadan ma sinna wax ku qaadan maa si kastoo wax loogu sheeg kor iyo hoos ilah wuxu uhi subxaana walaqad darabnaa wallaahi qad xaqiiqe darabnaa waan u caddaynay linnaasi dadka fii haada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa xaalu ahaaday min kulli maalin tusaale kastaan uga caddaynay tusaale kasta maelka waa mahmaahda ama qisada la yaab kale laakiin wallah ilah wuxuu yidhi subxaana lain ji'tahum ey wallaahi in ji'tahum nabi maxamedow haddaad ula timaad dadka biaayatin mucjiso mucjisood mucerab tahaato dayaxoo kala dilaaca miday ayagu dalbadeen midaysan dalban aayad haddaad ula timaad layaquulanna waxay leeyihiin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay in antum maa antum ma tiidin ilaa mubdiluuna baadilowyaal maahan aayad kasta oo la caddeeya qofka xaqdiidka wuxuu leeyay xujana lama sheegin daliilna lama sheegina waa war iska qaylaa saasuu leeyay saasayna ahaa jirta ilaahii abuuray dadka noo sheega kadaalika marka macnaheeda maan xaq inuusan caddayn laakiin macnuhu waa maxay ayagaa quluubtooda ilaahay xira fiiri aayadda kadaalika sida kuwaas markii xaqa la sheego le daliilku ma cadda kadaalika sidaasoo kale uu yadbacu llaahu ilaahay u xiraa calaa quluubi aladiina dadka qalbiyaalkooda laa yaclamuun aan wax kale ogeyn saasa ilahay quluubtooda u daboolaa haddaba marka fasbir iska sabar nabiga suubano gaaladu hadday ku khilaafto oo ku dhibto ma la raaca ma loo leexdaa mase xaqa lagu adkaystaa ilah wuxuu yidhi fasbir sabr calaa mukhaalafatihim wa cinaadihim khilaafkay ku khilaafsan yihiin madax adeegooda iska sabar adiga inna wacdallah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid sugan waa la hubaa ilahay inuu muminiinta u gargaaraa waa la hubaa inuu gaalada dullaynaa waa la hubaa sabr walaa yastakifannaka yay ku fududaynin aladiina dadka laa yuqinuun aan wax yaqiinsanayn dad waxaa jiraan diinta yaqiin u haysan oo wax yar haddii wax yar dhibaata uu ku dareemo khalaas wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun idma'ana bihi wain asaabathu hadday dhibaato asiibtana inqalaba calaa wejhi khasira dunya walaakhira fiiri dadka dad waxaa ku jira ma og tahay dhinac dhinac diinta u caabudan ilahay isku dhiibin dhinac dhinac ay ilaahay ugu caabudayeen haddii xoogaa nabadgeliyo iyo madaxnimo iyo maal iyo xoogaa laga helo wuxuu leey diin islaam wax lamida male wallaana waxba ku doorsay day xoogaa adkaato dhib yar yimaada inqalaab calaa wejhi dariiqiisa horuu ku laaban iyo dalaalkiisa marka dadkaas yaqiin ma hayaan kuwaas yay kaa fududayn marka culays ku yimaado yaan diinteeda dadaan yaqiin ku sugnayn oo kaa fududayn wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed